puntland ayaa ku dhawaaqday in koob iyo tobanka bisha dambe febraayo la qisaasi doono saddex nin oo horay dilka toogashada loogu xukumay kadib markii lagu helay kufsi iyo dil magaalada galkacyo u geysteen caasho ilyaas oo ahayd gabadh labiyo toban jira ilyaas aadan oo ah caasho abeed ayaa soo dhoweeyey go-aanka maanta kaasoo ka soo baxay xer ilaaliyaha puntland falka kufsiga caasho ilyaas ayaa si weyn dadka soomaalida guda iyo dibadba ay uga cadhoodeen warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa garowe kasoo diray waryahayga nuux muuse birjeeb
xerlaalyaha guud ee puntland maxamuud xasan aw cismaan oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in xafiiskiisa oo leh kudhawaaqista wakhtiga ay go'aamiyeen kow iyo tobanka bisha febraayo fulinta xukunkii dhallinyaradii ku eedeysnaa kufsigii iyo dilkii caysho eliyas aadan bishii febraayo ay sanadkii tegey waa xilligii uu dhacay falkaasi oo dareen gooni ahi lahaa waxaana muuqata in baarista iyo maxkamadaynta ay ku dhammaatay muddo sanad gudaheeda eliyas aadan aabbaha dhalay caaisho oo go-aanka ka soo baxay xafiiska xeerlaalinta kadib la hadlay v o a ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ku dhawaaqista xilliga fulinta aada iyo aad baan ugu faraxsanahay xilli badanna waan sugayey aad baan ugu faraxsanahay waxaana xeer ilaaliyaasha iyo maxkamadaha dadka joogaba ugu mahadnaqahayaa iyo dowladda laftigeeda madaxweynaha inkiiskaa caaisha uu soo dhammaaday oo la yiri bisha markay tahay febraayo eleven in qisaas la qisaasayo eliyas ayaa sheegay in ilaa wakhtigii uu socday kiiska gabadhiisa uu ku sugnaa magaalada garowe oo maxkamaddu ay ka socotay waxaan sugahayey in mataqaanaa xilligu haska dheeraadee waan shakiyey laakiin mar walba in arrintu ay soo baxayso waa aad iyo aad baan u sugahayey inta wakhtigaas garowe waan joogay meelna ugama bixin aad magaaladaasaan iska joogay waan sugahayey jawaabtaan sugahayay intaas waan dul qaadanayay dareenka ay la qaybsadeen dadka soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayuu uga mahad celiyey dadkaa soomaaliyeed culamo ha ahaadeen kuwa dibadda jira dumarku ha ahaadeen giddigood way taageerahayeen waana aad baana ugu faraxsanaa taageeradooda waxaana lasoo ducaynahayay gabadhaas in la oofiyo xaqeeda soomaalida waxaan fariin u dirhayaa in kiiskii u dhammaaday yaana aada iyo aadna aan u faraxsanahay febraayona ilabana la qisaasi doono intii ay socotay maxkamadaynta kiiska caasho ayaa waxa uu ahaa mid ay si weyn ula socdeen dadka soomaaliyeed gudaha iyo dibadda iyadoo ay muuqanaysay in dadku ay si gaarahi u taabanaysay falkaasi oo laga wada xumaa nuux muuse birjeeb v o a garowe